buuggu waana suugaan waana taariikh sida dad badani xusuusan yihiin waddanka soomaaliyeed marar badan oo kala fogfog maansooyin dad isweydaarsadaan oo arrimo ku kaga hadlaan ama ku falanqeeyaan oo ujeedooyin le ilaa afartanaadkii iyo ka hor iyo kadibba waa jireen tanuna mid kuwaa silsiladaha waa maansooyin taxane ah waxaa silsilad la leeyahay maansooyinka taxanaha toddobaatanaadka horaanteedii bay tani ku taariikhahayd waa maanso ka curatay oo ka bilaabatay dad suugaan wadaag leh oo wax isu tiriyey dabadeedna iminka shan iyo toban qof baa halkaa maansooyinkoodu ku qoran yihiin waxaanu soo dorosnaa in siddeed iyo toban ay noqon karaan ama sagaal iyo toban afarta qof ilaa shan qof qaar waanu waanu way suurtoobi weyday waa loo aqoonsan waayey in waktiga ay sheeganayaan inay siin laytiriyeen ay sax ahayd qaarna waan la helin oo qofafkoodii ayaa dhintay hadday dhinteen kuwa kaleba waa lahayey ma wada noola shan iyo tobanka lahayaaba ee waxaa waa dad iyagoo aan laga helin sheekay laakiin dhintay oo qaar suuragal ahaayeen inay meesha ay joogeen marka silsiladdu meel la yaqaan bay ka curatay haddii aanu xiisaheedu uu ku jiro si kama a bay u curatay intaanan u gelayn qaabka ay ku curatay dadka qaar waxaa laga yaabaa inaysan fahansanayn macnaha ereyga siinley silsiladdu way fahmayaan laakiin siinley macnaheeda
ha dhowrka kama oo ay leedahay bay ka mid tahay xitaa magaceedu accidental weeye magaceeda iyo siday ku bilaabatayba kama aan sheegayaa macnaheedu waa ereygaa waxaa weeye waa sidaad sheegtay siday ku bilaabatay waa u iman doonaa laakiinse waxay ahayd hadday af soomaali tahay in sa'ley loo bixiyo laakiinse nudqigii carabida ayaa jiitay dadkii oo waktiga ay bilaabatay af soomaaligu sanad buu jiri iyo wax ka yar bilo in ah sanad ma ma buuxsamin markaa dadku maqab ma qaba timin in xarfaha af soomaaliga a ba ta ja xa kha da ra sa la yidhaah tii qur-aanka baa ku dheganayd markaa sacdii bay u qabsadeen carabkiibaa wuxuu ku dhegay siin sidii baa loo bartay annaguna magacii kama bedeli karo iminka buugga haddaad garbadkiisa kore aada eegto sidii uu ahaa sacdii u xaq lahayd silsiladii waa ku sawiran tahay xaq ee sacdii af soomaalina waa ku qoran tahay siinleydii ay u barteenna siinkii carabidu waa ku qoran yahay markaa waa siinley waa magac kama ah u baxay ay kaga habboonayd sida buugga qeybaha hore oo dhan marmar aan u isticmaalay sa'ley
sida ay ku bilaabatay haddii aan guda galo
waa kama aan sheegayo waa la yaqaan in waaba cabdi aadan qays waa hal abuur soomaaliyeed oo isagu wax waxalifa heesa miyuusiga tuma howlo badan oo caynkaasa gala cabdi aadan qays baa hees waa sameeyey caadi heesihii ahaa la yidhaahdo aakhiroy xaggee baad naga xigtaa maxamed ibraahim warsame hadraawi oo ay suugaan wadaaggaa lahaayeen ayaa uga jawaabay oo maanso ergo la yidhaahdo dadweynuhuse arraxmaan u bartay ayuu kaga jawaabay kabacdi markuu u diraayey maansadan dambe hadraawi oo aanu markaa la foole wada joogno cabdiqaysna jabuuti buu joogaa ayaa sanadka sanadka ka horeeyey masraxiyad sheeke masraxeed waa riwaayad waxaa dadku u yaqaaniin aqoon iyo afgarad ama magaceeda dheer aqooni wayska halkeeda ee afgaradkaa ka horeeya la yidhaahdo oo aanu wadanka aada ugu faaftay oo hadalhayn iyo caribku dheg badan yeelatay ayaa waxaa ku jirtay maansadaa la yidhaahdo saxarla ama dadku ay u yaqaaniin waa soo socdaa kowdhe cajaladuunbay waxaa isugu tegey maansadan iyo jawaabtii hadraawi cabdiqays u diraayey markii ay cabdiqays u tagtay sida siinleydu ku bilaabatay ilaahay khayra ka siiya haddii aanu sidaa yeelin sidaa yeelin maansooyinkaa taxanaha maanta iyo taariikhdaas uma curateene intuu a'di ergo iyo aakhiro ka tegey oo iska dhaafay ayuu tii meesha iskaga jirtay oo riwaayadda ka mid ahayd oo aan loola jeedin buu ka soo jawaabay oo ka bixiyey maansadaa dheer uu ka soo suuban oo wixii la sheegayey uu ku tilmaamay si gooniya uu u dhigay oo negative ku kasoo horjeeda sidii waa soo socdaa kowdhe dabeedna hadraawi waa u jawaabay mar labaadkii sidiqabax buu yidhi iyagoo labadoodaasabaa dad kale soo dhex galeen hadraawi wuxuu goostay inuu cabdiqays maaha aanu cid kale la hadlin dadkii kale soo dhex galay nin saaxiibkayo ahaa oo riwaayadda sanadka hore nala sameeyey oo ogaa markaas la foole aan joogin ee burco joogay oo naga maqnaa ayaa cabdiqays raacay aada mooday in uu ku garab siinayo sida uu saxarla u abbaaray isaguna sheekadatanu siday ku timi iyo wuxoo dhan buu ogaa marka anigu taas baan garaysan waayey markaasaan u diray maanse la yidhaahdo ninka aan sheegayaa waa saaxiibkay ilaahay ha u naxariistay maxamed xaashi dhamac gaariya waxaan u diray garsoor ha maanse la yidhaahdo isagoo isaguo hadraawi la hadlaayey oo jawaab ka sugaayey hadraawise uu goostay inaanu u jawaabin qof aan cabdiqays ahayn marka sidaa hebel iyo hebel idinku oran maayee bal middan garsoor ayay ayay u sii togtay oo qofba meel ka soo yeedhay oo dadkii aanu goobta la foolay kulliyaddii waxbarashada ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed wada joognay iyo kuwo ka baxsan ilaa jabuuti ilaa etoobiya ilaa meel kastoo soomaaliya ayaa laga soo diray oo aanan lahayn inta buuggan ku dhanbay wada yihiin laga yaabo in kuwa ina ka maqan yihiin sheekooyin taxane ah ilaa gabadi soo gashay saxarle iyo suuban yeelanaysa markaa sharaxaad badan bay rabtaa ee waa taariikh suugaaneed dad suugaanyahano aada loo yaqaanay ay wadaageen oo muddadaa isu celcelinayeen waxay ka hadlayeen si aada u ogaatona haddii aadan waaga hore soo gaadhin cajaladihii lagu duubay buugga akhriso markaasaad adigu tafsiirkeeda samaysanaysaa ayaan dhegeystayaasha u sheegi lahaa waa tahay inkastoo xilligaasi la sameeyey siinley ay xilli hore ahayd haddana adduunka siduu yahay ay ka duwaneed dhinaca technolojiyadda sidee kugu suura gashay inaad maadaama inkastoo adigu qeyb ka ahayd silsiladan sidee kugu fududaatay ama kugu suura gashay inaad isku soo aroorisid deetana aad hal buug ka soo saartid siinley
ururinta tanu oo aan ka howlgalaa waa tii labaad ama saddexaad bay ii tahay waayaha dhacayay dhulka soomaaliyeed iyo suugaan waa run technolojiyadu aanay sida tan ahayn oo meel wax lagu kaydiyaa ay koobnayd saddex jeerba waa luntay horta markii ugu horreysaan sawir yarku siiye maansooyinka kanu markay isugu soo ururaan kuliyadda la foole oo maxamed saciid maxamed maxamed weydaar oo xoghaynta kuliyadaasi ama xafiiska ardayda xafiis la yidhaahdo registrarka ka ahaa ayaa garaaci jiray marka uu garaaco ayaa maalinta khamiista ardayda iyo macalimiinta jaamacadda ka tegaya oo fasaxa jimcaha soo joogaya muqdisho ama marka ama gobolada ku dhowdhow ama baydhabo ayaa qof weliba sugi jiray cutubka galabta khamiista waad ka dareemi jirtay agagaarka kuliyadda in wax la qaybsanayo oo la qaadanayo dad inta ay baabuura soo qaataan bayxamed ama isagoo dan kale kuliyadii agagaarkeeda u yimid soo leexan jiray ama afgooye ku socda maadaama collegku afgooye dhinaceeda ku yeelay intuu soo leexda ayuu yihahdaa wiigan maxaa soo baxay toddobaadkan xidhmadeedii halaysiiyo habeenka jimca ayay ku baashaalaan ciddii intii isku xer ah oo meel gaara wada joogtaaba markaasay falanqeeyaan markaasaa la sii rogaa markaasaa la dira marka kubiyadaasaanu ururin jiray ilaahay khayra ka siiya qofka ugu horeeya oo kubiyadii cajalad ku duuba maxamed ibraahim warsame adraawi buu ahaa isagaa duubi jiray duubistiisii ayaa lahayay way luntay xaashiyii la qaybsanayay iyo kaydintii aanu kaydinay wax la ururiyey oo xaggii faafreebka iyo sasershibka iyo ciidamadii dowladdu ay ururiyeen iyo wax sidooda isaga lumay bay noqdeen cajaladii la duubay oo kuwii ugu horreeyoo hadraawi duubay oo la dhegeysan jiray wixii kala firdhay oo inimo meel ku luntay bay noqotay xitaa dagaaladu intii ay jireen mid kaluu duubay mar labaad waxaas waana soo gaadheen anigu duubidaha hore wixii aan ka hayay waxaan isu ururiyey buug hore oo aan la ururiyey nin la oran jiray ibraahim cawad qolojoole ibraahim cawad maxamed oo qoraa aqoon-yahan allah u naxariiste magaalada nairobi aanu joogno ku dhintay ayaa ayaa rabay inuu qoro siddeetan iyo lixdii ururintaasi in kobi laga hayo waa u malaynayaa waa se waaye intaa ka bacdi ninbaa aada u faafiyey oo waa cajalada ku duubay halabuur la yaqaano oo magaciisu yahay yuusuf shaacir loo yaqaano ninkaasuna duubista kale ayuu sameeyey waxaa uga dambeeyey afar ama shan dadka siinleyda ka qeyb galay oo tiirarkeeda waaweyn ah ayaa radio telefishinka jabuuti r t d sanad isugu tegay waxaasoo dhammay hordhaca sheekadeen ayaa lagu sheegayaa ay ku yaaleen waxay sirta ereyga barnaamijka la yidhaahdo ayay ka diyaariyeen hadraawi waa joogay gaariya waa joogay cabdiqays waa joogay caasho jaamac waa joogtay riiraash waa joogay aniga waa ay magacayaan oo gaariya wuxuu leeyahay maanta waa jeclaan lahaa in siciid saalax inala joogo lamase joogin yuusuf nin la yidhaahdaa waa joogay ibraahim gadle inuu joogaan u malaynayaa tiradii dadkii siinleyda marka barnaamij dadku aada u dhegeysto oo ay ka faalloonayaan iyagu ayay ka duubeen kaana waa helay ma u malaynaysaa dadku cid baa wax kaydsata iyadoo siinleydu waxna iga maqan yihiin gebagabo ay tahay magaalada boston oo maraykanka haween dad weyne aan maalin meel kula hadlay ayaa hooyo soomaaliyeed iska dhex taagtoo tiri cajaladaha siinley anigaa laba haya haye
dabadeedna meeshaa lama filaanka ah waxaan ka helay kuwii dagaalka intii uu socday hadraawi duubay bay noqdeen oo uu xogteeda iyo mustuleedka taariikheed kaga waramayo oo wax badan laga soo xigtay ibraahim qolojoole iyo idaajaana buugga deeleyda oo ay wada qoreen maqaaladay mar ka diyaariyeen oo iyaduna xogtii horaan ururinay ka mid ah baa waxaasaan isu keenay oo buuggu ka soo baxay oo noqotay siinleyda tan inaad ka samaysaan inaan ka marka samayno.
eh, dhallinyarada iyo dadka ku dhagaysanaya sidee ayay uga faa'iidi karaan silsiladda amaba buuggan siinley waxaanu waa ka weyn tahay siinley sababta igu kaliftay anigu xidhiidh qoraa qoraallo ah oo aan ururiyey oo midba tamartii aan mar soo saari kari waayey igalana weynaaday inay hal buug noqdaan oo magaca halkaa ku qorani uu ka dhaxayo oo ah taxanaha garasho iyo gudasho ayay iga mid ahay dadku waxay ka faa'iidayaan waxay ogaanayaan horta kow dhegeystayaashu waxaan xusuusiya ogaanayaan aan u sheegayaa kuliyadda la foole mid waxbarasho iyo macalin soo saarta waxay dheeraatay waagaa toddobaatanaadkii ilaa siddeetanaadkii inay hoy m- suugaaneed noqoto hoyga suugaaneed oo ay l- noqotay wax badan buu suugaanta soomaalida ka saameeyey riwaayadda aqoon iyo afgaradaan sheegayaa waxbay ka bedeshay sida riwaayadaha loo dhigo maansada tan markaa waxaa qofku ka ogaanayaa waayaha dalku ku jiray waa kow oo markaa markaad akhrido oo dhuuxdo waayaha siyaasadeed waayaha dhaqaale fikirka waayagaasa cunayey dadku waxa uu dareemayey meelaha ay maamulkooda iyo dowladooda ay ka ay ka toosinayeen oo ka dhaliilayeen oo ay wax ka sheegayeen qofku wuxuu ka garan karaa mucda af soomaaliga oo markaa sanad jiray oo qoraal galay haddana erey bixinta uu af soomaaliga farshaxanka ay dadkan halabuurada tan waaweyn oo la yaqaanay ay a- siday u adeegsadeen wuxuu qofku ka faa'iidayaa oo ka arkayaa een, oo leh wax la yidhaahdo quruxda suugaanta oo ah sarbeebta iyo lakaada iyo maldahaada weeye hadalka loo qariyo waxa kanu heese iska mataxan oo co- sida caadiga ma aha waa suugaan wada sarbeeban oo waxa laga hadlayo qofba tafsiir ka helayo Een, markaana waxyaabaha ayay dadku faa'iidooyin u yeelanaysaa waa tahay oo suugaanta dhami buuggu intuu yar yahay lay- waxa ku jiraa waa badan yihiin Een, daabacaadda lagu garaacay waa la yareeyey xaashiyuhuna waa kuwo jilicsan oo xariira jalduguna ama g- gerbadyada ku dheganina waa kuwo sii fudud waxaa loogu talagalay i- xitaa haddaa isku isku laabto ma furfurmo inuu faralaab joogto ah kuu noqdo oo aad jeebka ku ridan karto oo Waayo.
gacanta ku qaadan karto oo meel walba ku akhrisan karto waayahay eh, haddii in yar dib aan ugu laabanno silsiladda siiney siinley Haaye.
muhiimadda marka hore loo sameeyey ee loo jelay silsiladdan maxay ahayd waanigii taa waxaad ka garanaysaa sidii aan ku idhi waa u bilaabatay iyadu riwaayad maaha oo lama jilin sidii riwaayadda ay ka dhalatay ayaa la jilay oo taasi waxaa iyaduna ujeeday lahayd riwaayadda aqoon iyo afgarad buuggeeda ka la horaan qoray oo waa kan halkaa yaala isaguna Een, tanuse kama weeye wax iska yimi oo laba qof oo wax kale hadal hayay midkood uu sac u booday maanse la yidhaahdo dadkii dhegaystayna markay arkeen laba qof oo isu jawaabaye saddex ku noqdeen shan ku noqdeen lix ku noqdeen toddobiyo toban iyo sagaal iyo toban ku noqdeen markaa wax idina ku tala gashay oo meel u fadhiisatay oo la yidhi ha la sameeyo maaha dadkan maansooyinkan tirinaya intooda badani isma yaqaanin meel ma wada joogin xitaa waxa ay ka wada hadlayaan uma sina inay isku si u garanayaan dadku waxay yidhaahdaan iyagaan isaf garanayn waxbaa ka jira qofba meel baa ra'yi ugala muuqdaa uu ka qaaday marka waa waxa sidaa isaga dhacaye wax ku talagal iyo maarayn iyo midayn iyo meel gaara loogu talagalay ma ahayn
waayahay macalin maxaa kaloo ku daraysaa
waxaynu kaloo ku daraynaa waxaanu wax u qornay oo dadku qoraayaasha hadda afka hooyo qoraa ay wax u qoreen kaydintaa aan sheegayey ee afka iyo taariikhdeenna iyo suugaanteenna waxaan ku darayaa in waa in qofka soomaaliga ahi aamino afakan inaan mid inoola dhigmo lahayn uuna ogaado culayska iyo mucda iyo wanaagga uu leeyahay inuu wixiisa soomaaliya waxaa lagu yahay afka ma aha in aada saddex qeyd qaadato iyo inaad mooska bariis ku cunto iyo inaad canjeero ku quraacato soomaali buu laguma aha soomaali afka iyo baadisoocdaada aada qaato waxaan dadka ugu dari lahaa in ay ogaadaan inuu afku yahay mid adeeg oo lagu hadlo iyo af aqooneed oo qof waliba uu ku dadaalo bal hadda afka aqoonta inuu afkan barto ee anuu qofka qoraaga sheeganayaa anuu noqon waan ku hadlaayoo waa qorayaa af soomaalaan ku hadlaayoo dadkaan barayaa af soomaalaan ku hadlaayo miidiyaha ayaan websitekiisa gelinayaa oo idaacaddiisa kaga hadlayaa oo t v-giisa oranayaa oo waa ku samaynayaa bal intii hore ina soo dhaaftaye qof kasta oo ku howlgelayaa iyo qofkii kaleba inuu barashada afka intaanu ku shaqayn horeysiiyo oo barto intaasaan ku gebagabeyn lahaa aada baa umahadsantahay waa mudan tahay